munaasabad kooban oo laka furaya akhriyow ka tafsiirka qur-aanka kariimka iyo laka qowda iyo masjidka sacad bin mucaad oo ka yaala xaafadda buqriya ee magaalada baydhabo welibana munaasabadda ku qeyb galay mashaaciig shal duwan bulshada qeybasha shal duwan ee xaafadda buuqriya iyo marti sharaf kala sheekh cabdiraxmaan cali oo ay sheekha akhriyowka tafsiirka qur-aanka kariimka ka bilaawahay masjidka yanaan koriin ku hadali furitaanka xafladda masaajidku khayr badanaa ka qobsami dad badanaa ku aflaxi muxaadaradan ka qobdaay culimo badanna ha ka dhawaayay se dad badanba ogin haddun ilaahay minin qadari xeer may hadeerna inaynu tafsiirka qur-aanka kariimka ah ka bilaawno diyaarna mayna insha allahu tacaala tafsiirkaas inaynu taamuwayno dhammayno hoob ilaahay ah ana abdiraxmaan ahaantii may ballan qaaday intaana rooga inaan masaajidka duruuska akhriyo tafsiirkan qur-aanka aanu sigoona may ballan qaaday inayna taamuweelo hoob ilaahay subxaana wa tacaala walkala ohay isigna saasoo kale siin rajeeye may warkeeh ka koobay dhammaan dadka muslimiinta inta hata roogday dheegahayt inta kaleba inay jahliga ku baxan oo cilmiga barada xalaqaadka cilmigana yacni ka beeran waana ka sabaran oo ka dulqaadadan khayrka adduunya khayrka aakhir meeleeda waa ka jar jaahilnimo waa laku rooro jaahilnimo waa la doorada mee cilmiga barada waa laha duruusta masaajidku imeelo lamidka ku socotona ku faa'iidaysada waa laha waqtiga mayba yani mayba mahanagado fursaduna madaa'imaas hal ku faa'iidayso jazaakum allahu khayr tafsiirka wadanaya socdaan ilaahay subxaana wa tacaala sunu bilaawni yacni bidaayadiisa ilaahay ninka fududaay khaatimadiisna ilaahay ninka fududaay ilaahay subxaana wa tacaala haani kitaabshay fahmay waana ka dhagamay ka camal fal ilaahayna waan haani wanto deersa ilaahayna waan anina ilaahay in fududaay isagna ilaahay siin fududaay dhammaantanna ikhlaas ilaahay siin ka waana sidoo kale hana ku mudic ku qaybgalyaalka iyo dadka ku faa'iidaysan doona tafsiirka iyo indhaneeshiya kalimaadka qaaday dadku faa'iidaysada fad ilaahayni waale waa fadlo ilaahayna sii oo xigma hanuunga ilaahayni galadaysidiyu tafsiir albillaawi waana rijaal badana kooyeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waafaji ilaahagii ha waafijiyey hana waafijiy iyo mahadleh mayleeray hallohelowshe walmataroow xanaani hoolgooyti caalim oo tafsiir bilaawi walheli dadlan akhriyaawna hafadheede ma ilaahay subxaana wa tacaala warsadaana ilaahayna sug
geekaati kungdhaŋa lakafidhee koonan roogna aylasan aragneeya sangeri sheekh mahamed koonan roogin aylasan aragneey kunkung eninley kitaabka dhammaadoy ilaahay ninkas ilaahayhi infududaaya ee sharka maybu ahaya hanfadheetay ee ini dhegsata hanku talagalli baahadiyana inta dhunto may weelay ilaahay may leeha ee nicmaday hoobisinka shukriidan siin siyaadiye lain shakartum la'asiidannakum aley ilaahay amadi una nicmadaasi ka shukriina ilaahay may larahay inin ziyaadiye usunin ballanqaadi marka may larahay unaoo nicmadaasaytii rajeeyanna inti nin ziyaadiya dhammaantan may waajibnay aha inti una ka shukrin allah subxaanahu wa tacaala xaafadun waliba ka manaysadayihiin diin iyo dacawo fidintiiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ka manaysadi waatan hatibiisiinba aragahaytuna dhaha fadhiidan ilaahay subxaanahu wa tacaala wali ku codsadaane oo weydiisadaane in nicmadu taga usaniin daa'imi dadnii garab surmowna ilaahay subxaanahu wa tacaala niise masjidka sacad bin mucaad oo muddo ku dareerangaa daruusaha cilmiga diiniga ee heersha hoosey yaana marshayin koreytay lagu bilaabi akhriyowka tafsiirka qur-aanka kariimka